بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada koorsadii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka kariimka insha allah maanta waxaynu soo qaadan doonaa oo aynu baran doonaa suuratu al ikhlaas suuradda boqol iyo labiyo tobnaad ee tartiibta suuraduhu qaabka isugu xixigaan ee qur-aanka kariimka suuratu likhlaas walaalayaal waa suuratun makiya oo kusoo degtay magaalada maka al mukarama waa suurad ka kooban afar aayadood oo keliya waa suurad ka kooban sidoo kale toddobiyo toban kelmadood ama eray iyo toddobiyo afartan xarfo ama qurbe af soomaali loo yaqaano suuradani waa suuradaha ugu waaweyn qur-aanka kariimka waana suuradda la akriyo almasaa wasabaax yacni gelinka dambe iyo gelinka horeba waa la akhriyaan oo adkaarta ayay ka mid tahay sidoo kale salaad kasta marka qofka muslimka uu ka baxo salaadaha waajibka salaadahaas marka uu dhammaysto kadib waa inuu akhriyaa suuradan iyo labada suuradood ee ka dambeeya ee suuratu alfalaq iyo suuratu nnaas suuradan walaalayaal waxay leedahay sabab annuzuul yacni sabab ayay kusoo degtay sababtuna waxay ahayd gaaladii carbeed ayaa nebigi ilaahay bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxayna ku dhaheen waxaad u abtirisaa moxamedow rabbiga waayo iyagu waxay ahayn dad gaalo ah oo sanamya ay caabudi jireen sanamyada way u abtirin jireen ab ilaa ka ab ayay u abtirin jireen sidaa awgeed waxay dhaheen rabbigan aad caabudaysid maxamedow noo abtiri dabadeedna waxaa soo degtay suuradan suurat likhlaas ama qul huwa allahu axad ayaa soo degtay markaa sabab ayay lahayd suuratu alikhlaas ay kusoo degtay suurat likhlaas fadligeedu wuu weyn yahay ma soo koobi karayno laakiin inta muhiimka un baynu wax ka tilmaami doona insha allahu tacaala suurat likhlaas qofka muminka ah ee akhriya ee jeclaada jannada ayuu ku galaa ilaahayna wuu ku jeclaada subxaana wa tacaala waxaana u daliila arrintaas xadiiskii saxiixa ahaa ee fi saxiixi bukhaari kusoo arooray caaisha waxa ay soo warinaysaa waxay tidhi waxaa jiray nin ka mid a saxaabadii rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam oo nebigu uu ku daray sariya yacni koox ama duulaan ciidan ayuu ku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam ninka ninkaasna wuxuu tujin jiray salaada dadka muslimiinta buu salaada tujin jiray salaada markaa wuxuu ku tujin jiray suuratu alikhlaas ayuu ku tujin jiray riwaayado kala duwan riwaayadda imaam lbukhaari waxay tilmaamaysaa inuu markuu gabagabaynayo qiraaooyin qiraa'adiisa uu ku gabagabayn jiray ama uu ku dhamaystir dhammaystiri jiray yacni suuratu alikhlaas riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa markuu bilaabayo qiraa'ada ayuu ku furfuran jiray suuratu alikhlaas kay ahaataba suuratu likhlaas ayuu ragcad kastaba ku tujin jiray ninkaasi saxaabiga ahi dabadeedna saxaabadiibaa markii ay soo laabatay nebiga u sheegtay oo tidhi ninkani suuradaas oo keliyu nagu tujiyaa rasuulku wuxuu dhahay weydiiye sababta ninkii baa la weydiiyey maxaad suuradan u akhridaa wuxuu dhahay anigu suuradan sifooyinkii raxmaanka oo allaha raxmaanka ah baa ku jira oo kusoo arooray waanan jecelahayo waan ka helaa waan caashaqsana kalgacayl baan u hayaa subxaan allah rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam jacaylka aad u qabtid awgeed ayaad janno ku gashay allahu akbar sidoo kale wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda kale eeiyadana isla saxiix albukhaariga kusoo aroortay wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam jacaylka aad u qabtid awgeed ayuu allana ku jeclaaday allahu akbar idan qofka akhriya suuratu alikhlaas ee jeclaada ilaahay baa jeclaanaya jannaduna way u waajibaysaa sidoo kale waxaa ka mid a suuradan fadligeeda walaalayaal suuradani waxay u dhigantaa thuluth al qur-aan saddex meelood marka loo qaybiyo saddex meelood qur-aanka hal meel oo iska dhan ayay u dhigantaa suuradaasi subxaan allah waxaana u daliila xadiidkii saxiix albukhaari oo kusoo arooray ee nebigu uu lahaa waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirta baan ku dhaartee inaha la tacdilu thuluth alqur-aan suurat likhlaas waxay u dhigantaa saddex meeloodow meel ayay u dhigantaa qur-aanka kariimka idan qofku haddii uu akhriyo saddex jeer maalintii gelinka hore iyo saddex jeer oo gelinka dambe ah fa ka'namaa waxaad moodaa isagoo akhriyey alqur'aan alcadiim qur-aankii oo sidiisa ah oo dhammaystiran ayuu akhriyay ajarkeedana waa la siinay waxaa kaloo ka mid a suuratu alikhlaas fadligeedu waa fara badan yahay qofkii akhriya imaamu axmed wuxuu musnadkiisa ugu soo saaray ciddii akhrida inuu nebigu dhaha calayhi salaatu wasalaam toban jeer qul huwa allahu axad axad dhaha oo dhammaystira toban jeer wuxuu alle subxaana wa tacaala u dhisaa qasri ku yaala jannada ku yaala marka fadligeedu wuu fara badan yahay suuratu alikhlaas inahaasaynu kusoo koobi doonaa suurat likhlaas waxaa la akhriyaa baynu nidhi gelinka hore iyo gelinka dambe iyo sidoo kale marka la seexanayo waad akhrinaysaa iyada iyo adkaartii kale soo aroortay markaa waa lasku tufayaa oo jidhka bani jidhkaaga ayaad ku masaxaysaa haddii aynu markaa isku dayno fasirka suuraddan macnaha aayadiheeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay towxiidkii ayuu alle subxaana wa tacaala uu ku bilaabay iyo tacriifin uu alle uu istacriifinayo oo uu isqeexayo oo jawaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aashii la weydiiyo jawaabteedii ayuu alla bixinaya subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim qul huwa allahu axad ayuu alla yidhi qul huwa allahu axad ayuu alla dhahay qul huwa allahu axad qul waxaad dhahdaa huwa isagu huwa waa waxa weeye waa ila isaga ay weeyaan af carabi waa damiir weeye ama magacuyaal weeye isagu allaahu ilaahay axadun waa kelidii allaahu ilaahay waxa weeye sidoo kale asamadu asamadu waa saad halkaasi asamad waxaa looga jeedaa waa allaha lagu tiirsado ama loo bandhigo ee oofiya baahiyada iyo xaajooyinka makhluuqaadkiisa iyo addoommadiisa lam yalid isagu allahaasi wax ma dhalin caruur male ubad male walam yuulad isagana lama dhalin oo hooyo yaaba male walam yakun lahu kufwan axadun walam yakun lahu walam yakun lahu mana laha isagu kufwan yacni cid kuf u ah ama u dhiganta dhiggiisa ah axadun ma jirto axad markaa dhiggiisa ah haddaba aynu isdul taagno aayad kastaba insha allah ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala qul huwa allahu axad qul waxaad dhahdaa rasuulka ilaahayow huwa isagu waa jawaabtii baa lagaaga jawaabayaa markii hore waxay weydiiyeen man huwa allah waa kuma ilaahay ilaahay markaa isaga isqeexaya oo istacriifinaya oo wuxuu yidhi huwa isagu allaahu ilaahay axadun waa keligii oo ilaah kale oo markaa ma jiro ilaahay la mid ahi ma jiro ilaah kale maba jiraba subxana allah ilaahay keyrkii wax ahi ma jiraan weeyaan subxaana wa tacaala waa keligii marka ilaahay laa shariika lahu walaa nidda lahu cid wax la shuraakowday iyo cid u dhigantana ilaahay subxaana wa tacaala ma jirto marka aayaddan ugu horeysa waa towxiidkii weeyaan iyo adigoo dhaha laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waa isku macno weeye oo ilaahay waa kelidii ayuu dhahay alle subxaana wa tacaala allaahu ilaahay asamadu waa asamad weeye waa sifo uu ilaahay uu leeyahay iyo magacyadiisa wan wanaagsanna waa ka mid wey sifadanna waxa weeye asamad waxaa loo yaqaanaa waa allaha lagu tiirsanayo ee uunkiisa iyo makhluuqaadkiisu ay isaga ku xidhan yihiin subxaan allah ee oofinaya markaa raqabaadka raqabaadka waxaa looga jeeda doonista iyo baahiyada iyo xaajooyinka makhluuqaadkiisa allaha oofiya ayaa ah asamadu marka asamad macnaheedu waa maxay waa ka oofiya baahiyada iyo xaajooyinka makhluuqaadka uu alla u abuurtay subxaana wa tacaala lam yalid allahaasi markaa wax ma dhalin isagu ubad male ilaahay markaa ubad muu dhalin xaasha ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka sarreeyaa waa sifooyinka makhluuqaadka ayay ka mid tahay inay wax dhalaan makhluuqa bani aadamku waxbuu dhalaa xayawaanku waxbuu dhalaa dhirtu waxbay dhashaa waa makhluuq isaga waa la abuuray allihii abuuray markaa isagu sifadaa male waa ka sarreeyaa alla subxaana wa tacaala waa ka sarreeya marka wax ma dhalin caruurna male ubadna male ilaahay subxaana wa tacaala xaas iyo zawjana malaha alle subxaana wa tacaala walam yuulad sidoo kalena ilaahay subxaana wa tacaala lama dhalinoo isagana markaa alle hooyo male aabbana male oo ilaahay waa qadiim weeyaan oo alle subxaana wa tacaala aabbiyo hooyo toona ma laha haddii isaga la dhalay ilaahay subxaana wa tacaala mana la dhalin haddii laakiin la dhalay macnaheedu waxa weeye waa qofkii dhashaa wuu dhimanaya wixii dhashaa way dhimanayaan xidigtaa ku dhaho xidigtaa weyne halkaa kasoo baxda ilaa qoraxdaa weyn kasoo qaado way dhalatay iyadu way dhimanaysaa markaa shay kastoo dhashaa wuu dhimanaya sidaa aawadeed ilaahay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah isagoo alle subxaana wa tacaala lama dhalin hooyo male aabba male xaas male caruur male subxaan allah waa ilaahay sifooyinkiisii waaweynaa ay weeyaan walam yakun lahu kufwan axadun ilaahay ma jirto markaa cid kufla ah ama axad kuf la noqon kara ama u dhigmi kara dhiggu waa maxay waxaad maqashay labadaas way isu dhigmaan ama madaxweynahaasaa wuxuu la kulmay dhiggiisii oo ah madaxweynaha dal kale tusaale ahaan wasiirkaasa isna wuxuu la kulmay dhiggiisii oo ah isna wasaaradda sidaa iyo sidaa iyo sidaa ardaygaasaa waxay wada hadleen arday kale oo dhiggiisa ah oo iskuulkala markaa dhiganaya marka maxaa looga jeedaa dhiggiisa ah wax weeye waa isku mid qof dhiggiisa ah waa qof kula mid ah subxaan allah marka ilaahay kuf male dhig wax u ah oo yacni u dhigma oo la mid ahina ma jiro sidaa awadeed ba alla wuxuu dhahay laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu albasiir ilaahay wax u dhigma ama shabaha ma jiraan waana maqlaha maqla wax walba waana arkaha arka wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala marka suuraddani waxay noo qeexaysaa walaalayaal waa suurat likhlaas baa la dhahdaa waa suuradda ilaahay lagu gaaryeelayo waxa weeye sifooyinka ilaahay ayaa meesha ay inoo qeexaysaa iyo towxiidkii uluuhiyada ahaa towxiid uluhiya in ilaahay loo gaar yeelo ilaahnimada iyo cibaadada iyo in ilaahay loo gaar yeelo rabbinimada towxiid rububiya iyo sidoo kale towxiidu alasmaai wasifaat in ilaahay loo gaar yeelo magacyadiisa wan wanaagsan iyo sifooyinkiisa wan wanaagsan ilaahay waa kuma haddii cidi ay ku weydiiso jawaabtu waa suuratu alikhlaas haddii cidiba ay ku weydiiso waxaa le suurat likhlaas ayaa ah jawaabtii oo aada bixinaysaa markaa walaalayaal cid kasta oo sheegata ilaahnimo sheegata markaa cid kasta oo sheegata ilaahnimo sifooyinkan ubaad ka eegaysa qul huwa allahu axadun ilaahay waa kelidii hadduu nin intuu halkaas soo istaago uu dhaho ilaah baan ahay sida dhacda bani aadamka ilaahnimo qaar badan oo ilaahnimo iska sheegta baa jira waxaa la leeyahay war adigu ma axad baa ti ma keli baa tahay waa maya malaayiin qof oo bani aadam oo kula mida baa jira axad markaa ma noqon karaysid sidaa awadeed waxaa caddaanaysa beentiisa waayo axad ma aha qofkaasi hadduu sidoo kale waxaad eegaysaa sifadan ah uu ilaahay uu sheegtay allahu samad waa alle markaa waxa weeye makhluuqiisoo dhani ay ku tiirsan yihiin oo markaa makhluuqaadku baahidooda u oofiyo weeyaan adigu adigiibaa baahan bani aadam baa tahay cunto u baahan biyo u baahan hawo iyo oxygen u baahan dawo iyo cilaaj u baahan alle subxaana wa tacaala ma baahna isaga unbaa loo baahdaa alle subxaana wa tacaala marka beentiisa qofkaas ilaahnimada sheeganaya waxaa lagu garanayaa hadduu cid u baahan yahay inuu been uu sheegaya halkaa ka garanaysa waa sifo kale ilaahay uu leeyahay uu kaga duwan yahay dhammaan makhluuqaadkiisa sidoo kale sifadan weyn u fiirsada lam yalid walam yuulad ilaahay subxaana wa tacaala waxna ma dhalin isagana lama dhalin isagu hadduu bani aadamkaasi uu caruur uu leeyahay dee isaad ilaahay u noqonaysa waxbaabad dhashay baa la leeyahy sidoo kale haddii isaga la dhalo dee aabbiya hooyo uu leeyahay sidee ku noqon ilaahay lama dhalino waa tan sifadiisii subxaan allah halkaa wuxuu alla kugu caddaynaya qof kastoo ilaahnimo sheegto sifooyinkan waxaan ahay inaad ka heshid subxaan allah inuu been uu sheegay inuu been sheegayo ayaa halkaa kaaga caddaanaysa walam yakun lahu kufwan axadun ilaahay cid kaloo kuf u ahina ma jirto oo u dhigantaa ma jirto subxaan allah sifadaasna waxa ay waxa weeye ay soo afjartay ku kasta oo beenaalo ah oo kadaab ah oo ilaahnimo sheegta ama sife ilaahnimo sheegta ayuu halkaas subxaana wa tacaala ku soo afjaray oo uu yidhi ilaahay wax u dhigmaa ma jiraan wax u dhigmaa maba jiraan ilaahay subxaana wa tacaala axad kufla ah iyo axad u dhigmi kara ama shabaha ma jiro weeyaan insha allah darsigeenna aynu intaa kusoo koobno haddii alla ka dhiga insha allah hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu